الحمdu للh رب العاalمين وsلى الlه وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آliه وصaxبiه وsلم وbعd risaalada aan akrinayna waxay ahayd masأlaة fii صfaةi man yajibu أw yajuuزu bغdhu أw hajruhu أw kilaahuma لlahi taعaalى أjاaba عalayha الإimaam الxaafiظ الclم الmujadid شhayk الإسlاam أbuالcabaas أحmed بnu تaymiyaة الxarani ثuma الdimashqi xaqaqha وcallaqa عalayha abu mحamed ibrahim almili yaquul annashraة اlkaamilaة muxaqaqa risaaladan markaa shaykulislaam baa iska leh hadda ka hor waxaa lagu nashriyey majmuucu alfataawa xoogaa naqsi baa ku jiray marka kadib ninkaa la yidhaahdo abu moxamed ibraahim almiili ayaa wuxuu helay nusta xoogaa ziyaadaad ay ku jirto oo maطbuucadii horeeto ziyaadaad ka leh wuxuuna ka helay maktabatu alasad berigii hore maktabada caamka waxaa dhihi jiray suuriya almaktabatu الظaahiriya waxay ku og ooleed aljaamic اlumawi oo ah masaajidka ugu weyn shaam marka maktabada caamka ah oo makhduudaadka iyo maطbuucaadkuba ay yaalihiin bay ahaa jirtay waa maktabada uu fadhi jiray sheikh اlalbani uu ka faa'iidaystay kadib waxaa loo soo naqliyey makhduudaadkii oolaa iyada maktabad la yidhaahdo maktabat اlasad makhduudaadkii iyada oolaa iyo waddanka oo dhan makhduudaadkii oolaay baa maktabo caama la isugu keeno marka oo lagu magacaabo maktabat اlasad oo ninkii waddanka xukumay uu isugu magacaabay maktabo weyn weeyaan marka aad iyo aad u qiimo badanoo afar dabaq camal ah taqriiban oo kutub maaragtay matbuucad iyo makhduudaadba ay aad u yaaliin maktabadaas buu marka ka soo helay makhduudada marka wuxuu isu muqaabaleeyey matbuucadii horeeto iyo makhduudadaas buu isu muqaabaleeyey waxaa usoo baxda marka makhduudadu inay ziyaadaad xoogaa leedahay aan tii hore lahayn risaalada marka makhduudadaas iyo muqaabalada matbuucada ayuu ka nashriyey ninkan la yidhaahdo almiili waa nin sheekh ah oo aqoon fiican leh oo jazaa'iri ah oo deggan kuweyn mar baan taleefon kula hadlo marka waxaan idhi niyahu risaalada yarta ah oo marka ziyaadaadka leh baan rabaa in aan wax ka helo marka isagaa iisoo diray khayr allah siiyey risaaladan waxay ku saabsan tahay marka sidai hadda ka hor aan tilmaannay mowduuca albugdu waalhajru waa arrin ka dhasha tabdiica marka wax walba waxaa dhici kara in dadku ay xadkiisa dhaafiyaan oo ay ku sameeyeen guluwi oo markaa intaa qofka la tabdiiciyo si dulmi ah kadibna la yidhaahdo axkaamtii tabdiica oo uu ka mid yahay hajri baa lagu samaynaya marka mowduucaas oo ah alhajru uma tabdiic waxaan leeyahay atabdiicu uma alhajru waa mowduuc beladiisu ay wax badan soo takarurtay oo ay haddana taagan tahay ayna dhici karto inay taagnaato marka qofka ahlu sunnada waxaa looga baahan yahay inuu arrimaha miisaan sharci ah uu saaro oo uu iska ilaaliyo inuu ku sameeyo guluwi ama jafaa masaa-isha ku saabsan takbiirinta ama tabdiicinta waayo waa mowduuc marka camadkii balwa zamankan iyo asmaan horeba marka waa akhrinaynaa naskiisa muqadimadiina waan soo marnay ku saabsaneed su-aal baa marka loo soo qadimay marka waxaa ka mid ahayd asaaliibta shaykhulislaam u badan kutubtiisa jawaabaad uu ka bixiyo su-aalo la weydiiyo saasay u badnaayeen walidaalika marmar wuxuu yidhaahdaa aniga qofna madhabkayga uguma yeerin kutubtana ibtidaa'an inana alifin baa dhici karta laakiin markii wax la weydiiyo aan ka jawaabo marka waa aragteen rasaa'ilkiisa oo magacyada kala duwan leh alwaasitiya altadmuriya alasbahaaniya almadaniya mid walba magaaladii u laga soo weydiiye baa loogu magac daray risaaladan marka waa mowduuc kooban su-aalaa loo soo qadimay su-aashaasuu ka jawaabay bismi illaahi raxmaan raxiim wa su'ila raximahu اllaahu caman yajibu aw yajuusu buqduhu aw hajruhu aw kilaahumaa lilaahi tacaala waxaa la weydiiyey qofka ay waajib tahay ama ay bannaan tahay in loo caroodo laga hijroodo ama labadoodaba la isugu daro oo waxaa dhici karta qofka inaad u carooto laakiin aadan ka hijroon waa dhici karta marka labadooda in la isugu darana waa dhici kartaa loo caroodo lagana hijroodo laakiin su-aashuna waxay ku wajahan tahay marka buqdigaas iyo hajrigaasuna waa lilaahi tacaala waayo waa cibaado weeyaan tabdiicinta ama hajrigu waa cibaado cibaadaduna waxay u baahan tahay inay ikhlaas leedahay oo ah lilaahi tacaala ee ahdaaf kale ayna ka dambaynin wamaada yushtaradu cala aladii yubqiduhu aw yahjuruhu lilaahi tacaala min ashuruud maxaa looga baahan yahay oo shuruud ah qofka samaynaayo carada ama hijrada samaynaayo ilaahay daraaddiisuna u samaynayo shuruud ah maxaa looga baahan yahay wahal yadkulu tarku salaami fi lhijraani am laa salaanta oo qofka laga daysto hijraanka ma soo gelaysaa mise maya wإida badaأa almahjuuru اlhaajira bالsalaami hal yajibu اraddu calayhi am laa qofkii laga hijrooday qofkii haajirka ahay hadduu salaam ku tuuro inuu ka radiyaa waajib ma ku taha mise maya wahal tastamiru اlbiqdaةu wاlhijraanu lilaahi caza wajala xataa yataxaqaqa zawaalu الصifaةi اlmadkuurati alatii abqadahu wahajarahu calayha ayb buqdiga iyo hijradu ma waxay daa'imaysaa ilaa sifadii keentay buqdiga iyo hijrada ay ka baaba'do yacni sifadii uu ugu carooday ama uu uga hijrooday ilaa ay ka baaba'do ma soconaysaa marka am yakunu lidalika muddata macluumatan am yakunu lidalika muddatu macluumatan amase ma waxay yeelanaysaa muddo la yaqaano fain kaana lahaa muddatu macluuma haddii ayse muddo leedahay la yaqaano famaa xadduhaa muddadaas xadkeeda iyo waqtigay ku dhammaataa waa goorma aftuunaa ma'juuriina raximakum ullah noo fatwooda adinkoo ah kuwa ajar la siiyey allaha idiin naxariistay su-aashaas ayay soo qadimeen marka marka waxaa muuqataa qof yacni aalib cilmi ah oo waxa uu su-aalhayo fahamsan inuu su-aasha keenay waxaa dhici karta dadka gobolkood xataa inaysan sixi karinin inay si wanaagsan wax u su-aalaan ayb faajaaba radia allahu canhu alhajru الsharciyu nawcaan jawaabtii hore ka dalan alhajru الsharciyu nawcaan hajriga sharciga waa laba nooc shiiku wuxuu ka hadlayaa marka alhajru الsharci bal u fiirsada waxaa dhici karta marka wax la yidhaahdo alhajru shaksi intuu jiro in diin laga dhigo marka oo qofka maalan dabeecada isku diideen marka waxaa leedaha ninkaa nin wanaagsan ma aha ilaahay daraaddiisaan uga hijireen hajrigaas muxuu yahay hajru shaksiyun walaysa hajran sharciya taas waxa weeye adayga u taallaa haddii ajar laga helaayo adaa kullay isu sii doono amase mas'ala mina masaa'il baa isku qabateen mas'aladii adiga aada aaminsaneed buu diiday ama sheekaada masaladaa ka maqatay buu diiday waxaad leedahay ninkaa waa ka hijroonayaa hajran sharciyan laa kaasna waxaa la dhihi karaa ajir sharci weli ma gaaro masaa'il haddii la isku hayo ijtihaadaad ah hajri lagama ratibi karo mana gaarin hajri marka waa inuu qofku iska hubsadaa horta hajriga uu samaynhayo ma hajri sharci ahaa mise waa hajri shaksi ah wuxuu yidhi waa laba nooc axaduhumaa bimacna tarki liahli اlmunkaraat midka koowaad waxa weeyaan in laga tago dadka munkaraadka gacnaha kula jira in laga tago oo laga fogaado oo aan la dheehinin waktiga ay munkaraadka gacnaha kula jiraan kaas hajri baa la yidhaha isaga munkaraadka dadka ku jira nooc kasta munkaraadkaasu ha noqdeene xaaladda ay gacanta kula jiraan munkaraadku in laga fogaado oo aan lala fadhiisan waa hajri sharci ah waana sahlan tahay in la dabaqo waayo qof khamro caba haya ama qof jaad cuna haya inaad ag fadhiisato wax daruuraha ku haysaa ma jirto ayib kaas waa sahlan yahay marka والثاني بمعنى العquubaة عalayha hajriga qaybta labaad waxa weeyaan in cuquubo laga ratibo macsiyadaa qofku uu ku dhex jiro marka labadaas qaybood baa hajir la yidhahda marka tarki iyo cuquubo cuquubadana marka ha u qaadan in ay tahay un dil ama garaac maya wax intaas ka hooseeya cuquuba lagu magacaabi karaa maalan qofka haddii uu hindhiso oo uusan dhihin alxamdu lilaahi waxay culammadu dhaheen waxaa lagu tacsiirahaa ama lagu cuquubaynhayaa inaan la tashmiitin isaga waa nooc cuquubo ka mida weeyaan marka cuquubada ha u qaadano marka heerka ugu dambayda inay gaarsiisan tahay marka hajrigu labadaas qaybood weeyaan waa tark iyo cuquuba faalwalu midka tarkiga oo dadka munkaraadka ku jira qofku inuu isaga fogaado wakhtiga ay munkaraadka ku jiraan waa midka lagu sheegay fii qowlihi tacaalى وإida ra'ayta اladiina yakuuduuna fii aayaatina faأcrid canhum xatىa yakuuduu fii xadiiثi غayrih وإma yunsiyannaka الشhayطaanu falaa taqcud bacda dikrى maca اlqowmi الظaalimiin hajriga dadka munkaraadka ku jira laga jiroodo waa midka ilaahay uu ku sheegay hadalkiisa waidaa ra'ayta aladiina markii aad aragto kuwa yakuuduuna fii aayaatina aayaadkanaga sheexahaya soomaaligaas baa la soo haray sheekhalakeriyo dadka marka tarjamada markii wax la tarjumahayo oo luqa wax laga tarjumo luqo kale loo tarjumahayo waxaa loo baahan yahay in aad looga fekero aqoonta luqada aad wax ka soo tarjumayso iyo luqada adigu aad taqaano aad ku tarjumayso labadaas marka waa muhiim jiddan in qofku uu fiqhi iyo aqoon wanaagsan u leeyahay luqada waxaa laga soo tarjumahayo hadduuna aad fiqhi ugu lahayn ma saxa karo tarjamada luqadaas haddaa aad u garanayso laakiin taa u soo tarjumaysona aadan aad aqoon ugu lahayn ma saxi kartid iyada marka khaasatan markii nusuus sharci a la tarjumahayo waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay aad iyo aad in loogu dalaado loogu dadaalo diqada tarjamada marka tarjamada markii aad fiiriso kelimadaas marka waxaa la leeyahay kuwa dabaalanaya aayaadkeena dadka galbeedkana waxay dhahaan kuwa dhumbanaya aayaadkeena dhumbanaya waa marka dabaashii isla taa marka kelimadaas marka khaaba dabaal ma ah dabaal waxaa ah sabaxa ama caama ah dabaal ah laakiin khaaba dabaal ma ah macnaheedu waxa weeyaan biyihii uu ku dhex lugeeyey weeyaan biyihii uu sheexay haddii derbi uu dhisan yahay maalan ee ood ah qofka hadduu marka uu isku dayo inuu dhex maro oodda waxaa la yidhaahdaa ooddii buu sheexay soo lama yidhahdo haddana tan waxa weeyaan biyihii buu sheexay yacni biyihiibuu dhex maray isagoo aan dabaalan biyihii buu sheexay yacni biyihibuu dhex maray marka kuwa aayaadkeenna sheexahaya yacni aayaadkeenna ka hadlahaya wax aan munaasab u ahayn waxa weeyaan kala hor imaanaya faacrid canhu fawdkaasu marka waa beenin amal yacni sheexiddaas waa beenin ama jaajaas ama wax la mid ah ya faacrid canhum ka jeeso xataa yakuuduu fii xadiiثin غayrihi ilaa ay ka sheexaan hadal kale yani ilaa ay ka aadaan hadal kale ka ka jeeso yacni ha ag joogin ka jeeso ayb marka maxay ku qayb tahay yakuuduuna fii aayaatina wy marka ay khaladka ku jiraan ka jeeso oo ka fogaa weeyaan xaaladdaas weeyaan marka waimaa yunsiyannaka ashayطaanu haddii uu ku hilmaansiiyo shayطaanku oo nahyigii iyo hajrigii aad hilmaanto oo la fadhiisato kuwa marka samaynhaya sheekitaanka falaa taqcud bacda dikraa maca alqowmi aalimiin hala fadhiisan xusiista kadib qolada qolada dulmilowyaalka ah hala fadhiisan haddii aad marka aada xilmaanto ood isgarato marka qolo aan fiicnayn inaad la joogto isla markii ka dhaqaaji marka hala fadhiso ayib aayaddaa marka waxay tusinaysaa dadka jaraa-imta ku jira wakhtiga ay ku jiraan inaan lala joogi karin lacag fadhi karin waa in laga dhaqaajiyo waa nooc min alhajri waana sahlan yahay kaas وqwلiه تaعaaلى وqad نزل عalayكم في الكitاaب أn إidا سamعتm آيaaت اللahi يkفr bha ويuستهزأ bha فlا تqعdوا maعهm حatىa يqudوا في xadيiثi غayrه إنكم إda مثlه wxuu leeya qowlka ilaahay وqad نزل عalayكم wuxuu idinku soo dejiyey korkiina kitaabka dhexdiisa أn إidaa samictum arrinku inuu yahay markii aad maqaشhiin aayaat illaahi aayaadka allah yukfaru bihaa iyagoo lagu kufrinhayo aayaadka wayustahza'u bihaa laguna jeesjeesahayo falaa taqcuduu macahum hala fadhiisanina kuwaas samaynhaya kufriga aayaadka ilaahay iyo istihza'a xataa yaquuduu fii xadiidin hayrihi ilaa ay ka sheexaan hadal kale amase arrin kale oo aan ahayn kufrigii iyo istihzihii ilaa ay ka sheexaan arrin kale ayb innakum adinku idan miluhu markaa waxaad noqonaysiin kuwa iyaga la mid ah qof markaa macsiyo ku jira haddaad la fadhiisato waxaa noqonaysaa isagoo kaleeto waayo waa ku raali baa ku tahay waxa uu samaynayo haddii aadan raalli ku ahayn waad ka dhaqaaji lahayd cudurdaar hadduuna jirin waxa uu yidhaahday almaki aw maki bn abi aalib fi اlhidaayati ilaa buluuqi الnihaaya tafsiir weeyaan wuxuu leeyay hadihi اlaayatu tadullu calى اجtinaabi ahli اlmacaasi idaa dahara minhum munkar wamujaanabatu ومujaanabaةi أhli الbaaطل min kuli نowع min اlmubtadacaةi والqadariyaةi وغayrihim إidaa khaaduu fii fisqihim qofka marka laga fogaanhayo waa marka marka uu beelada gacnaha kula jiro wuxuu yidhi fahaada yuraadu bihi أnnahu laa yashhad الmunkaraati ligayri xaajati marka hajrigan waxaa loola jeedaa isaga in uusan xaadirinin munkaraadka marka la samaynaayo xaaja la'aan haddayna xaajo ka hayn laakiin dadka munkaraadka samaynaya hadday danu u keentay oo uu dan ka rabo waxaa dhici karta marka cudurdaar inuu hay ayb milu qowmin yashrabuuna alkhamra waa maalan qola khamro cabaysoo kale laa yujlas cindahum yaan la fadhiisanin agtooda waa in markaa yani nahyi laga dhigaa ilaan mid ka dambaydoo ku cadfan ama ka dambaysabaa nahyi wuu ka muuqdaa laa yujlas cindahum waa inaan la fadhiisan agtooda wa qowmin ducuu ilaa waliimatin amase qolo loogu yeedhay weliimo fiihaa khamrun wa zamrun waxaa meesha yaalla khamro iyo heesas ama muusiko laa tujab dacwatuhum lama ajiibaayo waa inaan la ajiibinin dacwadooda marka laa tuja waxay tusinaysaa laa yujlas inay tahay markaas midda hore waa mihaalu daalika iyo wax la mid marka haddii aad aragto qola munkar gacnaha kula jirta waa inaadan meeshaas joogin ee ka dhaqaajisa waa meel cara ilaahay ku soo dhacaydo marka carada ilaahay marka waa inuu qofku uu ka farabaxsado weeyo bikhilaafi man xadara cindahum lilinkaari calayhim arrinkaas wuxuu khilaafsan yahay dadka agtooda soo xaadira si ay u inkiraan waxa ay samaynayaan bay doonayaan inay kala hadlaan oo ay ka waaniyaan ama ay ku inkiraan maa fi mushkila marka xisaab waa loo iman karaa sidaas aw xadara bigayri ikhtiyaarihi amase wuxuu ku soo xaadiray ama uu yimaaday ikhtiyaar la'aantiisa maalan diyaarad baa la saaran tahay khamradiisuu daldalanhayaa kursi buuna kugula fadhiyaa meel aadi karto lama arko markaas khiyaar la'aan baad ku joogtaa maafimaan walihaada yuqaalu xaadiru lmunkari ka faacilihi qaacidadaas u fiirsada qofka munkarka xaadiraa qofka samaynayuu la mid yahay wa fi lxadiid man kaana yu'minu biاllahi walyowmi اlaakhiri falaa yajlis calaa maa'idatin yushrabu calayha alxamr xadiidka waxaa ku jira buu leeyahay ninkii ah inuu rumaysan yahay allah iyo yowmu alaakhir yuunan fadhiisanin miisas lagu cabahayo xamr yuunan fadhiisanin meeshaa isku tegina wa haada alhajru min jinsi hajri اlinsaani nafsahu can ficli اlmunkaraat kama qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalama almuhaajiru man hajara maa naha allaahu canhu hajrigaanu marka wuxuu ka mid yahay oo uu ku jinsi yahay qofka oo nafsadiisa ka fogeeya munkaraadka samaynteeda kaasuu la mid yahay kaasuu ku jinsi yahay marka adiguna ka hijro munkaraadka dadka munkaraadka samaynaya markay samaynayaana ka hijro waa isku mid كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاaجر من هجر mا نهى الله عنه waxaa ah مهاaجر qofka ka soo hiجrooda wixii الله سuبحaaنه وتaعaلى uu ka nahyey ninkaa مهاaجir baa la yihahda مهاaجirku ma aha طاaئفة معaيaنة ama koox معaيaنة oo wadan intay ka ordo wadan kale tagtan intaas kaliya ma hijrada المهاaجر مaن هجر mا نهى الله عنه bal waxaa la dhihi karaa asagaa muhaajir ah ilaa waxaa ku jirta al oo faa'iidaysa takhsiis marka asaga ayaaba muhaajir ah nin kale muhaajir maaha weyaan macnu takhsiis baa ku jirta ayib wa min hada albaabi alhijraةu min daari اlkufri wاlfusuuqi ilaa daari اlislaami wاliimaan baabkan marka dadka macaasida ku jira oo laga fogaado waxaa ka mida in laga soo hijroodo daarta kufriga ama daarta fusuuqa oo loo soo hijroodo daarta islaamka ama daarta iimaanka waxaa markaa mashaqo hadda ay ka jirtaa marka maa hiya daaru lkufri markaas kadib mataahaada gelaysaa nin walba wuxuu kufri u yaqaano meeshii ay ka jiraan buu ku tilmaamaya daarulkufri inay laakiin yacni almuhim daaru lkufri haddii ay tahay ficlan ama daarulfusuuq hijrada uu qofku ka soo hijroodo oo soo aado daarulislaam ama daaruliimaan waxay ka mid tahay hajriga sharciga ah oo ah tarki lilmunkaraat wa ahliha fainahu hajrun lilmuqaami bayna alkaafiriina wاlmunaafiqiina aladiina laa yumakinuunahu من فعل ما أمر الله به ومن هذا قوله تعالى والرجز فاهجر arrinkaas waxa weeyaan marka ka fogaasho in lagu nagaado kufaar dhexdooda ama munaafiqiin laakiin qaydkaas dambe aada ugu fiirso aladiina laa yumakinuunahu min ficli maa amara allahu bih qaydkaasaa muhiim weeyaan aladiina laa yumakinuunahu min ficli maa amara allaahu bihi waa kuwa aan u saamaxaynin oo aan imkaaniyaad u siinaynin inuu sameeyo wixii ilaahay uu amray haddii marka laga waayo daartii tamkiin lidaalika markaas bay waajib tahay in laga soo hijiroodo laakiin haddii daartii ay arrinkaas ku ogoshahay ama aysan kugu qabsanaynin mushkilo ma laha markaas daarta in la joogo mushkilo ma laha ula jeeddadu waxaa weeyaan inuu helo qofku meel uu ilaahay ku caabudo oo shicaaraadkii islaamka uu ka fuli karo haddii marka meeshii kufaartu ay joogta laga samayn karo marka hijradaas waajib ma ah baab kalay gelaysaa markaas hada wabilah towfiiq sala اllah waslama ala nabina mxamed wala ali